bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan alrajulu qofka yaxlifu dhaaranayo calaa xaqihi ama yuxallifu dhaarsanayo calaa xaqihi xaqiisa qofka kula doodsan ku dhaarsanayo qaala alimaamu abu daawuuda raximah ullah marka baabka tarjamadiisu waxay tahay ninku inaanu xaqiisa meel cidlaa uga tegine inuu ku dadaalo xaqiisii haddii ay inuu dhaar iyo markhaati u keensado noqoto inuu u keensado bayino hadda inuu u keensado ay noqoto inuu u keensado haddii kalena inuu ninka khasmiga u ah inuu dhaarsado oo xaqiisii marka yacni aanu ka caajisin uusan ka wahsanin tarjamada baabka marka sidaas waay oo wahsi iyo doqonnimo marka xaqiisii meel aanu ugaga tegin qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdulwahaab ibnu najdata wa muusa bnu marwaan alraqiy qaala xadaanaa baqiyaة bnu اlwaliid can baxiir bni sacdin wa huwa asaxuuliyu baxiir ibnu sacdkan asaxuuliyu yaa la yidhaahdaa iqat habtun akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi اladabi اlmufrad waasxaabu اsunan اlarbaca can khaalid bni macdaan huwa alkalaaciyu iqatu caabid yursilu kaiira akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can sayfin sayfkan marka waxaa la yidhaha sayf ashaami ibnu xajar waxa uu yidhi wahaqahu اlcijliyu cijlina min almutasaahiliin fi towhiiq isaga ibnu xibaan iyo towhiiq waa ku tasaahulaan imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi wiqa miisaanlictidaalka kitaabkiisa kale miisaankana waxa uu ku yidhi laa yucrafu waa majhuul aan la aqoonin rawaa canhu khaalid ibnu macdaan keliya ayaa ka wariyo ayb ibnu xajar isaga marka intaa ubaa waaqahu اlcijliyu bis buu sheegay marka ninkan marka war baa ku jira can cawf bni maliki annahu xadaahum ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qadaa bayna rajulayni laba nin buu kala xukumay faqaala almaqdiyu calayhi kii dushiisa oo ku xukumay waxa uu yidhi lamaa adbara markuu sii jeestay kii la xukumay waxa uu yidhi markuu sii jeestay xasbiya allahu wanicma alwakiil ayuu yidhi faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi in allaha caزa wajala alleh yaluumu cala اlcajzi cajziga alleh wuu eedeeyaa oo wuu dagaalayaa walaakin calayka bilkaysi walaakin calayka waxaad ogaataa ood laasimtaa bilkaysi dhugta dhug yeela buu ka wada qof dhug leh oo firfircoon ahow faidaa qalabaka amrun arrin haddii uu kaa qaalib noqdo uu kaa adkaado oo qadarkii haddii uu kaa qaalib noqdo faqul xasbiya allah wanicma alwakiil yacnii adoo dadaalaya haddii qadarkii kugu dhaco markaa kadib xasbiya allah wanicma alwakiil dheh laakiin waxaaga intaad meel cidlaa uga tagto xasbiya allah wanicma alwakiil ha dhihin waayo ayb oo xadiidkan marka wuxuu la macneeyaa xadiidkii a ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjaz waxa ku anfacaya la imaago ku dadaal doqonna ha noqoninoo ha caajisin ayb xadiidka marka irsaalna waa uu ku jiraa ayb isagoo haddana sidaas b xadiidkan yani isnaadkiisa dacfi baa ku jiro baqiyat bnu اlwaliidna waa ku jira waa mudallis yudallisu tadliisa taswiya ayuu sameeyaa marka can ayaana uu ku warinayaa waa cilo midaas sayfkan laftirkiisa shaamiga ahna isaga laftirkiisa jahaala ku sugan towfiiq muctabaroo xoog badan ma haysto sidaa darteed marka xadiidkiisa dacfi baa ku jira xadiidkan marka waa xadiid daciifa macnihiisu laakiin waa iska saxiix oo midkaas kale ixris calaa maa yanfacuka ayaa xoojinaya ayb macnaha marka tarjamada iyo xadiidkuna waa isleeyihiinoo yacni marka la leeyahy ninkii wax laga xukumay iska tegey xasbiya allah wanicma alwakiil uu yidhi ayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala cajziga waa eedeeyey qofka dhugta badanee wixiisa ilaashan karo oo dadaalayana alla subxaanahu wa tacaala yacnii taa inuu qofkii ku dadaalo ayuu nebiga faray sala allahu calayh waali wasalama marka cajziga la'aanta cajzi la'aanta iyo dhugta waxay keenaysaa qofka xaqiisa markhaati inuu u keensado hadduuba leeyahay isaga hadduu laba markhaati keensan karo hadduu hal markhaati keensado dhaartiisa inuu ku daro haddii markhaati aan la hayninna ninka inuu dhaarsado ee meel cidlaa inuu iskaga dhaqaaqaa ma wanaagsana yacni doqonnimo darteed inuu saa u yeelo laakiin xadiidka dacfi baa ku jiro baabun fi اlxabsi fi اdayni wagayrihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlxabsi fii bayaani xukmi اlxabsi xabisitaankii xukunkiisii caddayntiisiiba u baab yahay fi اdayni yacni daynta sha'nigeeda loo xabiso qofka iyo wagayrihi wagayri اdayni dayn iyo wixii qadiyo kale ah qofka in loo xabisi karo dayn lagu leeyahay uusan gudin in loo xabiso qofka qaala اlimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdullahi bni muxamadi الnufayliyu qaala xadaanaa cabdullaahi bni mubaarak can wabr bni abi dulaylah wabr bnu abi dulaylah ayaa la yidhaha waa wabr waa biiskaani ilba ba'da oo la reebo waawdana waa kor dhigan tahay waa wabr ibnu xajar ninkan taqriibka waa ugu tarjamay laakiinse wax jarxi iyo tacdiila kuma sheegin nusqada aniga aan hayan amaa yacnii imaamu dahabi kitaabkiisa alkaashif rijaalu sita oo uga warramo waxa uu yidhi hiqatun saabuu dhahay akhraja xadiidahu abu daawuud wاnasaa'i wabnu maaja can moxamed bni maymuun wahuwa طaa'ifiyu maqbuulun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnasaa'iyu wabnu maaja can camri bni shariid wahuwa iqatun ayضa akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim waabuu daawuud wاtirmidiyu fi shamaa'il wاnasaa'iyu bnu maaja can abiihi abihi marka waa ashariid bnu suwayd athaqafi صaxaabiyun can rasuuli اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi layulwaajidi layulwaajidi midka wax haysto oo wax heli karo daynta wuxuu isaga guda ninka haysto heli karo meermeerintiisa oo qofkii wax ku lahaa uu meermeeriyo iska daba celceliyo yuxillu cirdahu cirdigiisa ayuu xalaaleeyaa wa cuquubatahu cuquubadiisa ayuu xalaal ka dhigaa in la ciqaabo marka yuxillu cirdahu iyo wa cuquubatahu ibnulmubaarak baa fasirayo qaala ibnulmubaarak yuxillu cirdahu ay yuqalladu lahu waa lagu adkeeyaa yuqalladu waa la adkaynayaa lahu ay calayhi isaga korkiisaa lagu adkaynayaa see loogu adkaynaya ninkan waa imeermeerinayaa xaqaygiibuu qabaa inuu wax iska guda ninkan ma rabo ayaa la dhihi karaa cirdigiisa marka yani xalaalsha uu noqonayo taas ninkii isagu oo wax ka qabay maadaama nin la dulminayo uu yahay waxaa u bannaan aljahru bisuu laa yuxibu llaahu aljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim waa la dulmiyey marka ninkan wa cuquubatuhuna yuxbasu lahu waa loo xabisayaa ninkanoo wax ka qaba dartii baa loo xirayaa shurayxu lqaadi qaadigii muslimiinta dadka daynta ee qabo oo aa wax haystoon daynta gudi karin waa xabisi jiray layulwaajidi marka wasfigan alwaajid waa wasfun lahu ta'iir fi اlxukmi xukunka ta'iir buu ku leeyahay mafhuumka ku jiraana waxa uu noqonayaa ninka isagu aan wax heli karin oo aan daynta iska gudi karin oon iska bixin karin isagu inaan la xabisaynin cuquubadiisana inaynan cuquubadiisana inaynan bannaanayn cirdigiisa in wax laga sheegaana inuunan bannaanayn kaas isaga marka xaalkiisa waa sideena wain kaana duu cusra fanadiratun ilaa maysara in kaana duu cusratin haddii markaa qof mucsir oon waxba iska bixin karin haddii markaa qofka daynta lagu leeyahay qof sida noocaas oo kale haddii laga hela inuu yahay fanadiratun ilaa maysara qofka marka waxaa waajib ku ah inuu u sugto inta wax ka helaayo uu sugo lama cayn karo lamana xabisi karo lanna hayru waajid waayo isaga xadiidkuna wuxuu tilmaamay layulwaajidi buuri alwaajid marka mafhuum baa ka dhalanaya marka mafhuumulmukhaalafihiisa xukunku marka waa ka duwan yahay ayb qaala bnu mubaarak yuxillu cirdahu yuqalladu lahu wa cuquubatuhuna yuxbasu lahu xadiidkan marka ibnu xajar waa xasaniyey waana sidaas ayb macnihiina marka waa u deliil oo ninka marka cuquubadii maadaama xabsi lagu sheegay dayn in la isku xabisi karo qaala xadaanaa mucaad bnu asad qaala xadaanaa nadr bnu shumayl qaala akhbaranaa hirmaasu bnu xabiibin rajulu min ahli اlbaadiyati can abiihi can jaddihi qaala ataytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u imid biqariimin baan ula imid ayb mid dayn yacnii iga qabayoo li ani ii sugnaaday faqaala lii wuxuu igu yidhi ilzamhu ku dheg uma qaala waxa uu yidhi yaa akhaa banii tamiim war reer banii tamiim ninkan ka dhashayow maa turiidu an tafcala biasiirika maxaad rabtaa maxbuuskaaga inaad ku samayso ninka daynta qabo in markaa maxbuus noqon karo ayaa xadiidka uu tusaya xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro hirmaas bnu xabiibkaa baa ku jiro isaga marka jahaala ay ku sugan tahay qaala xadaanaa ibraahiim bnu muusa araasiyu qaala akhbaranaa cabdurazaaq can macmarin can bahji bni xakiimin can abiihi can jaddih ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebiga xabasa rajulan nin buu xabisay fii tuhmatin tuhmad buu u xabisay tuhmad ayuu u xabisay marka ninka haddii wax lagu tuhunsan yahay welina waxay aynan ku caddaanin si looga dhaliyo ama loo ogaado baxdi loo sameeyo darteed waa loo xabisi karaa tuhmad marka in qof loo xiri karo waa wakayrihida marka tarjamada waxay ka waafaqaysaa wakayrihida uyi fi deyni wakayrihi bay ahayd kayrkaana marka waa tuhmo tuhmaduna marka dayn waa ka caamsan tahay qaala xadaanaa moxamed bnu qudaama wamu'malu bnu hishaamin qaala bnu qudaama xadaanii ismaaciil can bahsi bni xakiimin can abiihi can jaddih qaala bnu qudaama waxa uu yidhi ina akhaahu ow cammahu walaalkii ama adeerkiis wa qaala mu'malna waxa uu yidhi innahu qaama ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam ayuu u istaagay wahoo yaqdubu isagoo qudbaynayo nebiga faqaala waxa uu yidhi jiiraanii bimaa ukiduu faacrada canhu maratayni jiiraanii aniga dariskayga bimaa ukiduu maxaa yacnii maxaa loo qabtay fa acrada canhu maratayni laba jeer buu ka jeestay uma dakara shay-an buu sheegay faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi khalluu lahu u sii daaye can jiiraanihi dariskiisa u sii daaye u dhaafa lam yadkur mu'ammalun wa huwa yakhdubu ma sheegin isaga jumlada ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan waa isnaad marka xasan bimaam idin dhigmase bima ya wax bima oo u dhigayo ma jiraan bima u sii daaya baa marka nebigu yidhi sala allahu calayh ali wasalam ninkan marka deriskiisii khaaabi waxa uu yidhi fiihi daliilun calaa ana alxabsa calaa darbayni xadiidku wuxuu daliil u yahay buu yidhi xabsigu inuu laba nooc yahay ayb xabsu cuquubatin wa xabsu istidhaar xabsu cuquubatin cuquubo xabsigeed nin dembi galay oo dembiga ku cad yahay waa la xabisayaa ayb wa xabsu istidhaarin iyo xabsi markaa qofka wax laga muujinayo tuhmad baa loo xiray waxaa la rabaa in wax laga ogaado faalcuquubatu laa takuunu ilaa fii waajibin cuquubadu marka ma dhacdo yidhi ilaa qofka waajib lagu leeyahay maahani wa amaa maa kaana fii tuhmatin wixii laakiin tuhmad ah fa innamaa yustadharu bidaalika waa la muujistaa ayb liyustakshafa bihi camaa waraa'ahu si loo ogaado ninkan waxaan lagu sheegayo bal waxa gadaashiisa jira si loo hubsado waqad ruwiya waxaa la wariyey annahu xabasa rajulan fii tuhmatin saacatan min nahaarin uma khallaa sabiilahu ninbaa tuhmad oo u xiray maalin gelinkeed markii dambena waa layska sii daayey marka xabsigu in labadaas nooc cuquubo inuu yahay cuquubada marka waa nin dembi lagu haayo ama in inaan hadda dembi lagu hugin laakiin bal inuu dembigii galay iyo in kale si loo taxqiiqsado yaa marka loo loo soo qabtayayb marka ninkaa inta laga hubsanayo laa ba'sa ayb ibnulqayimna zaadulmacaadka uu ku sheegaa xataa haddii la garaaco oo nooc cuquuba tacsiir iyo lagu sameeyo si loo ogaado xaalkiisu way bannaan tahay dhowr meelood baa marka uu amilo uga keenaa wuxuuna yidhaahdaa wahada min asiyaasati asharciyati alcaadilati laa min asiyaasati aljaa'irati albaailati ma aha waa min asiyaasati alcaadila ayb oo haddii marka tuhun qariino jirtoo kale ta la cuquubeeyo haddii marka uu qofkii wixii meel uu lagu ogaado iska bannaan tahay ayb cali radi allahu canhu iyo zubayr waa tii marka naagtii xaadib oo warqadda u dhiibay marka u diray nebiga sal l slam waa kii cali uu yidhi wallaahi lanujaridannaka dharka dhan baan kaa dhigaynayo haddii kale soo bixi warqadaani markidamwaatay ka soo bixisay yacnii madaxeeda tinta gambada u saaran dhexda iyo iyo tinta dhexdoodii ka soo saartay ayb marka in la yeeli karo taasi marka way bannaan tahay ayb cawnulmacbuudkay ahay cawn اlmacbuudka ayb ayb aniga kan marka wuxuu ii dhigay h faqaala jiiraanii bimaa ukiduu bimaa ukhiduu sax waa mabni lilmajhuul yanii deriskayga maxaa loo qabtoo loo xabisay dadka deriska ilaah maxaasaa asxaabtaada u xireenay u xabiseen buu soo dacwooday laba mar buu ka jeestay markii dambena u sii daayay bubaabun ay haadaa kani baabun baab weyaan filwakaalati wakaaladii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay ayb wakaaladiibuu halkan marka uga hadlaya abu daawud isagu wakaalada baab axaadiid badan uma unan samaynin ayb wakaaladuna dabcan waxaa weeyaan qofku shaqo inuu u wakiisho qof kale oo isaga marka tasarufkii ou lahaa qofkaas kale inuu siiyo biwakaalatinna marka uu ku siiyo wakaaladuna marka wax wakaalad galo iyo waxaan gelin labaduba way u qaybsamaan wax wakaalad gala iyo waxaan gelin labaduba way leeyihiin cibaadaadka maxdiga oo kale wakaalad ma galaan badaniga ah cibaadaadka maaligana wakaalad waa galaan cibaadaadka badaniga wakaalad ma gelayaan ilaa calaa sabiili nadri haddii loo sameeyo nadarku ilaa dayn ayuu la mid yahay waana soo marnay soonka iyo markaan ka hadlaynay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cubaydullaahi bnu sacdi bni ibraahim qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa abi can ibni isxaaq can abi nucaym wahbi bni kaysaan can jaabir bni cabdillahi annahu samicahu yuxadiu qaala waxa uu yidhi aradtu lkhuruuja waxaan doonay inaan baxo ilaa khaybara inaan u baxo faataytu rasuula اllahi sal slam nebigaan u imid fasallamtu calayhi waan salaamay waqultu lahu waxaan ku yidhi innii aradtu waxaan rabaa alkhuruuja bixid ilaa khaybar aan u baxo faqaala waxa uu yidhi idaa atayta wakiilii wakiilkayga haddaad u tagto fakhud minhu waxaa ka qaadaa xaggiisa ka soo qaadaa hamsata cashara wasqan shan iyo toban wusqi oo timir yacnii cunto ah fain ibtaqaa minka aayatan calaamad hadduu kaa dalbado fadac yaddaka gacantaada saar calaa turquwatihi kalxamihiisa haddii calaamad uu kaaga baahdo gacantaada waxaad saartaa yani kalxamihiisa yani marka calaamaddu waxay tahay waa min baab yani wahiiqa camal maadaama aan warqad iyo shabad iyo la siinin oon loo qorin nebiga iyo marka ninkaa wakiilka ka abaa waxay isku ogyihiin qofkan kuu soo dirsado alaabta soo sii hadduu calaamaddaas ku tuso ile calaamada sir waaye nin walba ma yaqaaneen waa lambaradan hadda la isticmaalayo kale lambaradan marka bin nambarka la isticmaalayo kale unbay noqonaysaa wax laysku ogyahay oo labada jiho isku ogyihiin hayrna uusan ogeyn marka qariinaya calaamad in la isticmaali karana waa laga qaataa xadiidkan xadiidkan marka sanad ahaantiisa ama ibnu xajar waa xasaniyey talkhiisulxabiirka ayb qaar culammada ka midana way cileeyeen laa siyamaa muta'ahiriinta waxayna ku cileeyeen xadiidkan ibnu isxaaq ayaa ku jiray dhaheen wa huwa saduuqun yudallis can ayuuna ku wariyey bay dhaheen saaxibu nasbi raaya zaylici isagu kitaabkiisa nasbiraayaha wuxuu sheegay abu daawuud ayuu xadiidka u tiiriyey meesha marka can abi nucaym wahb bni kaysaan ahna xadaanii wahb ibnu kaysaan ayuu ku wariyey oo yani wuxuu tilmaamay taxdiid ayb marka muxaqiqaani wuxuu leeyahay usuusha makhduudaadka makhduudada ee abu daawuudkoon aragnay wax xadaanii ku taalla ma aanan arkin taas marka wax lagu cilayn kara maahan walacalla waxaa laga yaabaa iyagu inay arkeen usuul muctamado oo saxiix ah xadaanii ay ku taallo ayb midda kale xadiidka ibnu isxaaq isagoo xadaanii dhahaayo waxaaba wariyey abubakr ibnu abi caasim abubakr ibnu abi caasim baa wariyey waxaana ka soo saaray ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa almuxararka ibnu cabdilhaadi kitaab sida buluuqulmaraamka oo kale abuu leeyahayo almuxarar la yidhaahdo oo axaadiidta fiqiga axaadiiu alaxkaam oo uga hadlo muxararka marka juskiisa labaad isagoo hal jusana waa jira isagoo labana waa jiraa xadiidka raqamkiisu uu yahay sagaal boqol iyo afariyo toban sagaal boqol iyo afariyo toban mabuuca waana maطbuuce ayuu wuxuu ku sheegay uu yidhi ibnu isxaaq qaala xadaanii wahb ibnu kaysaan marka cillada ay ku cilaynayaanoo ibnu xajar ku tawhiiminayaan oo ay leeyihiin ibnu xajar xadiidka waa iska xasaniyey laakiin cilladan baa ku jirta ay leeyihiin ma toosna bal ibnu isxaaq isaga oo xadaanii yidhi ayaa abubakr ibn abi caasim uu wariyey sidaana waxaa soo guuriyey alimaam ibnu cabdilhaadi oo yanii wuxuu ahaa qariinu ibni kaiir ibnu kaiir ayuu min aqraani ibni kaiir aqraanta ibnu kaiir ayuu ka mid ahaa saarimulmulkiga sheekha iskale xadiidkan marka waa xadiid xasan oo waay sidaas ibnu xajar oo u sheegay cilladaas ibnu isxaaqna sidaas bay ku daawoobaysaa muxararkuna marka waa ku taallaa sidaas waa dul istaagnay waa kitaab iska maطbuuco leelaya muxararka xadaaniidaas buu qoraya xadiidku marka wuxuu daliil u yahu tilmaamayaa wakaalada oo nebigu wakiil buu samaystay marka calaa jawaazi tawkiil iyo in aayad iyo qariino in la cuskan karo waxna lagu dhiibi karo lagu bixin karo abwaab min alqaضاء qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala abwaabun haadihi tani abwaabun weeyaan abwaab min alqaضاء qaضaha ku saabsan dalkan ka gelaya qaala xadaثna muslim bnu ibrahim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaثna اlmuثanى bnu saciidi qaala xadaثna qataadaة can bushayr bni kacbin اlcadawiy can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslm qaal nebigu waxa uu yidhi ida tadaara'tum fii طariiqin fajcaluuhu sabcata adrucin idaa tadaara'tum haddaad isku riixriixdaan fii ariiqin jid fajcaluuhu ka yeela sabcata adrucin toddoba dhudhun toddoba dhudhun ka dhiga ayb xadiidka marka isnaadkiisa waa saxiix ibnu maajahna waa warinayaa khaaabi waxa uu yidhi haadaa fi اطuruqi الshaaricati waالsubuli الnaafidati allatii kahura fiiha almaaratu ariiqa laba u qaybsamo naafid iyo hayru naafid ariiqa naafidkaa waxaa leedaha midka dhinac inta ka soo galo dhinac kale uga baxo waa duruqdan marka waddooyinka waaweyn galo oo jidadkan yaryarkaa oo laakiin isagu isku furan oo aan dhinac ka xirnayn ariiqu markuu dhinac ka xiran yahayna waxaa la yidhaahdaa yani hayru naafid derbina waa la yidhahdaa derbina waa la yidhaahdaa walidaalika marka ariiqu haddii uu hayru naafid yahay oo uunan dhinaca kale u fulaynin oo uu ka xihan yahay mar walba waxaa xaqa iskale oo la fiiriyaa dadka guryahaas iskale dadka guryaha leh ayaa xaq kulehoo loo fiiriyaa haddii uu dariiqu naafid uu yahayna xaqa waxaa iskalehoo la fiiriyaa dadka maarada maraayo ariiqu marka haddii halka meel laga soo galay meel laga baxo uu leeyahay dadka jidka maraayo baabuur haddii ay isticmaasho jidka hadday isticmaalaan dameero iyo gaari gacanno iyo maaradaa xaqle oo dadka marka waxay iska ilaalinayaan dadka maraayo wax kastoo dhibo ayay waddadaas ka ilaalinayaan lianna maxaa yeele waddadaas xaqeeda waxaa iska leh kullu maarin qof walba maraayo haddii masaajid hadday xihan tahay laakiin masaajid ku yaallan waa la mid iskool baa ku yaallo waa la mid maaradaa xaq ku yeelanaysa ilee dan caama loo isticmaalaa mar walba haddii laakiin dariiqu uu xihan yahay oo dadka soo galaba ay yihiin keliya dadka deggan meeshaas iyagaa xaq ku leh aa midda marka fiqiguna uu leeyahay qofku yacnii derbi mushtaraga qofku inuu yani albaab ka baxsada yacnii taqdiima loo ogol yahay taakhiir looma ogola iyo laleeyahay iyo waa wax iyaga dadka meesha deggan dhibaayo ayb haddaad marka dariiqi marka khataabi marka wuxuu leeyahay xadiidkan toddoba dhudhun ayaa laga taakaynayaa marka la leeyahay waa duruqda naafidada waa ee hayru naafid ma aha ilaa toddoba dhudhun wax badan waayo dadku marka waa wax loogu talagalay marid iyo in loo isticmaalo oo dadka maraya ay ku badanayaan marka umira bitawsicatihaa baa la amray in la waasiciyo lianlaa tadiiqa cani ilxamuulati gaadiidka wax saaran ee dameeraha iyo si aynan ugu dhibtoonin duuna alaziqati arawaadici allatii laa tanfad ariiqa marka asiqada luuqluuqa jidku hadduu iska luuq yahay meel la mara aanay ahayna meel meel uu ka xiran yahay isagu toddoba in laga dhiga qasab maaha maxaa yeele marka toddoba laga dhiga yaa maraayo awalba lama maraayo waddadan gaadiid ma soo maro dad oo maariina ma isticmaalaan tan noocaasoo kale toddoba lagama dhigo marka xadiidkan waxaa u fahmaysaa dariiqa naafidka laga hadlayayo hayru naafidka ma aha hayru naafidka toddoba lagama dhigta asaga midda la mara waa midda toddobada laga dhiga iyada laftirkeedu toddobadan tawqiif ma aha waa laga badin karaa waagaasa waxaa la isticmaali jiray dameere iyo awr iyaa la isticmaali jiray wax wax lagu rarto laakiin hadda waxaa la isticmaalaa baabuur baabuurtan hadda xamuulka qaadayso waddo toddoba dhudhuna waxba kuma taraysa bal laba baabuur ma isku dhaafi karaan middaasoo kale marka waxaa loo isticmaalayaa curfiga dadkan baabuurta qadarkooda iyo saan loogu dhibtoonin iyo dadka intay curfigooda iyo istiqsaa intay sameeyaan in markaa saas la yahay walidaalika qawaaniintan taraafikadu istiqso iyo caqligaa unbay ku socdaan ma la dhahayo marka waa khilaafaynaa qawaaniintan taraafikada oo qawaaniin daaquutiya waaye ma la dhahayo hada laa yufariq bayna daaquuti wahayrihi qofka dhahayo waa qawaaniin daaquud daaquud iyo hayrkiis kalama yaqaanan waxaa dhici karta isaga haddii fadwadaas xun lagu raaco in daaquud la raacayaba uu noqdo maxaa yeele ibnuulqayim iclaamulmuwaqiciinka wuxuu leeyahay qof jaahila taqliidka layska taqliidsado ama qof aan diinka aan la aqoonin haddii diina lagu raacayaa la yidhaaha nooc daaquudu noqonaya meel dheer daaquudka in laga raadsho maba ahan bannaan waa dadka jahliga wax ku xukumayoo lagu raaco iyo xukmuhum waa min xukmi dawaaqiid tanoo kale marka waa wax iska acraafta dadka iyo istiqraha dadka ku xihan waxaa laga yaabaa sanad marka la fiiriyo jidka shilalka ka dhaco iyo yani la sajilo in la ogaado shilalkan asbaabtay u dhaceen waa waddo saasa waddo kan ah waddo marka noocaasa in intaas lala ekeeyo sidaa marka in la soo saaro limaslaxati اnnaas ayb walidaalika marka wax ku xiran acraaf iyo istiqraar loo raacayo waay maahane toddobadu waagii yanii waagii horay jirtay oo dadku ay isticmaali jireen yanii awrta iyo waxa la midkan laakiin hadda waxaad rabtaa baabuur inaad isticmaasho bakhaaradii guri oo loogu dejiyo alaabtoodii baabuurtu waa waaweyn tahay toddoba dhudhun ma loo taakay karan waa marka in isticmaalka unbaa marka wax yacni shay mudarida waxaa noqon karo isticmaalka in la yidhaahdo waddada dadka maraayo isticmaalkooda in loo banneeyo intay la ekaato ha gaarta hadhow marka waddooyinka qaar baa baabuur yareer isticmaashaa qaar baa baabuur waaweyn loogu talagalay qaar waa khad sariica khad sariicu wuxuu u baahan yahay nidaam kale kulli marka waxyaabaha ubaa loo loogu feeray idaa tadaara'tum fi ariiqi fajcaluuhu sabcata adrucin ka dhiga ayb markaa saas alimaamu alkhaaabina uu sheegay ayb qaala اlimaam abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad wabnu abi khalf qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can اlأcraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali waslm ida اsta'dana axadukum midkiin hadduu idin qaato akhaahu walaalkii ou ka idin dalbada an yaqriza inuu tallaalo khashabatan geed inuu muto fii jidaarihi gidaarkiisa inuu ku muto falaa yamnachu yaanu ka mancinin fanakasuu marka madaxii bay hoos u foorariyeen kaannahum yacnii inay ka jeesteen oy dhibsanayaanoo kale oo nin walbaa leeyahay anigu yuu ii soo dhowaanin deriska fa qaala markaasuu abuu hurayra wuxuu yidhi maa lii araakum maxaan idiin arkayaa qad acradtum aad uga jeesanaysaan oad uga jeesateen la ulqiyannahaa wallaahi ridee oo ridee bayna aktaafikum garbihiinna garbihiinnan ku tuuraya haddaad ama yeela ama diida qaala abu daawuud wahada xadiidu bni abi khalaf wahuwa atamu xadiidkan marka isagu wuxuu tilmaamayaa dad qofka deriska ah ninka kale uu deriska la yahay derbigiisa inuu saarto alwaax ama yacnii xarab ama inuu wax saarto inuu u diida ma aha ayb oo hadduu wax ku soo muto ama uu yacnii garab ka samaysto oo kale inuunan u diidin xadii abi hurayra marka sidaas u tusayaa fiqigiisana marka waxaa weeyaan alimaamu shaafici qowlkiisa qadiimka ahaa yani meeshan laba xadiid baa iska hor yaa istacaarudaysa sida daahirka ah xadiid isagu wuxuu leeyahay waa kan kan kalena waxa uu yahay qofku yaanu walaalkii maalkiisa yaanu taabanin oo isticmaalin ilaa bilaa yani biiibin min nafsihi isagoo nafsadiis u wanaagsan tahay maahane ama biidnihi isaga inuu u idma maahane waa inuu idin ka sugaa kanna wuxuu leeyahay wax idina maba jira daahirkiisa ka muuqato waa samaysan karaa ayb walidaalika marka alimaamu shaafici qowlkiisa jadiidka a laba riwaaya la soo wariyey riwaaya waxay leedahay waa waajib inuu isticmaalo deriska hadduu mudanaayo alwaax iyo wax lamida ama garab uu saaranayo ma u diidi karo waana isti'daanna uma baahna waana xadiidkan baana marka uu qabsanayaa riwaayo kalena waxaa laga wariyey qowlkiisa jadiidka inuu leeyahay amarkaani waa istixbaab waajib ma ah waa inaad marka fasax weydiisato isagana waxaa loo sunneeyey inuu ogolaado ayb imaam maaligna madhabkaasu isagu qabsaday oo uu qabaa alimaamu shaafici qowlkiisa qadiimkaana isagu waaba waajibka jadiidka marka laba riwaayo la wariyey buwayda isaga saasuu wariyey musanina marka isagu wuxuu istixbaabkuu sheegay ibnu cabdilbar isagu wuxuu soo naqliyey keliya qowlka dhahayo shaafici waa waajibinaya qowlka dhahayo walidaalika ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu leeyahay sidaas ma ahan qowlka jadiidka marka wuxuu leeyahay riwaayo mashhuur oo saxiixoo shaafici ka ansaxday oo istixbaab inuu amarka yahay baa ayaa jirtou leeyahay marka naqliga ibnu cabdilbar nooc qusuura baa marka ku tilmaamaya imaam maalig muwadaa wuxuu ku soo saaray isagu cumar xugun oo xukumayo xadiidkan waafaqsan oo waxaa dhacday moxamed bnu maslama ayaa beer lahaa dhul bou lahaa dhul waxaa ka dembeeyey oo ka gadaaleeyey nin la dhihi jiray addaxaaq ibnu khaliifa markaas wuxuu yidhi dhulkaaga aan soo marsado far biyo ah webi meel keli biyo maraan meel biyo mareena keli biyo mareena ayuu wuxuu rabay inuu far ka soo jeexdo fartiina marka waxaa qasab noqotay dhulka moxamed ibnu maslama in lasoo mariyo war dhulkaagaan soo marsaduu yidhi meeshan waa iga baaba'san tahay markaasuu diiday moxamed ibnu maslama cumar baa marka laysula yimid cumar wuxuu xukumay qasab waxaa kugu abuu yidhi waa la marsiinayaa mana diidi kartid sidaa buu ku xukumay ninkii marka waa soo marsaday fartii maxaa yeele waa deriskaaguu yidhi waajibi ayuu kugu leeyahay inuu marsado marka waxaa laga wariyey imaamu shaafici inuu leeyahay isagu cumar baa sidaan xukumay saxaabada dhexdoodana mukhaalif looma oga waa in sidaa marka lagu tagaa laakiin ibnu cabdilbar wuxuu yidhi saynan mukhaalif ounan u jirin waa jiraa mukhaalifa moxamed ibnu maslama laftirkiisa sooma diidin huwa almukhaalif marka mukhaalif waa jiraa buu yidhi masalada marka mas'ale ijmaac ku jira iyo itifaaq midna maahane waa un mas'ale khilaaf ku jiro cumar baa sidaa yidhi baa la dhihi karaa maahane saxaabada kuma khilaafan lama dhihi karo yidhi moxamed ibnu maslamaaba taagan oo diidan isagu calaa kullin marka mas'aladan marka labadaa qowl buu shaafici jadiidkiisana uu ka leeyahay laa shakana xadiidku marka inuu tilmaamayo ugu yaraan inay mustaxab ay tahay qofku inuu ogolaado deriskiisa inuu markaa dariishadda ama yani guriga iyo hadduu yani alwaax iyo wax lamida ama garab uu soo mudanayo oo saanqaafkiisa oo kale alwaaxyada ka soo baxayso hadday deriska ku timaado dhibna aynan u keenaynin inuu u ogolaado derbigiisa hadduu rabo inuu wax ku ceshto ama uu ku muto iyo inaan loo diidin laakiin hadday derisku dhibayso waxbuu ku mutay biyihiibuu kusoo shubayaa marka deriskan dhibka ha ogolaada ma la dhahay laa darara walaa diraar markaas laa darara walaa diraar waa la joojinayaa dhibka lama ogola laakiin waxaad adigana ku dhibtoonaynin deriskuna ixsaan u noqonayo inuu diidaa ma aha marka meeshan maali araakum baa bacd alculamaa waxay dhaheen saxaabada inay arrinkan cumar ku khilaafsanaayeen waxaaba tusayso abuu hurayra wuxuu arkay dadku inayba diidan yihiinba sidaan aynan u hoggaansamaynin saxaabo badan baaba qabtay leeyihiin khilaafu qowli cumar marka ibnu xajar taas waa diido waxay u baahan tahay in la sugo dadkan sunnadan u degdegi waayey in saxaabo inay ahaayeen in la sugo waayo oo ilaa saxaabada in wixii nebiga laga sheego waa u degdegi jireen marka dadka noocan in saxaabo waay in la yidhaah mawaa yacni ma keenayso wixii saxaabada marka curfigii lagu yaqaanay ee lagu bartay ma keenayso قال xdثna qتyبة بن سعيid qال xadثna لyث بن سعد عن يحyى عن محaمد بن يحyى بن حbاn عن لؤلؤةa عن أbي صirmة qاala غayr qتybة في hada الxadيiث waxa uu yidhi عن أbي صirmةa صاaxiب النبي sl اه عل sسلم ثuma rajactu ilى xadiiثi qتyبan u laabtay iبn سacيid عن النبي slى الlaه عليه وaلiه وsلم yعnي غayru qتayba wuxuu leeyahay can أbi صirmةa صaaxiب النbiي buu ku dharay ayb amaa riwaayada qutaybaan hadda dib ugu laabanayaa buu yidhi can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslm annahu qaal man daara qofkii dhibtamo adara allaahu bihi alla waa dhibaa isagana man daara qofkii dhibtamo oo dadka la dhibtamo ayb daara ay daarara dhibtamo yacni hayrkiisoo la dhibtamayaan adara allaahu bihi ilaahay baa isagana marka dhib yacni ku keeno waman shaaqa qofkii dadka dhibo yani dadka la dhibtama shaaqa allaahu calayhi allah dushiisa ku adkeeya isaga ayb oo arrimihiisao dhan arrimaha dad baa laga dhigaa xadiidkan markaa waantan lu'a ayaa ku jirto ibnu xajar maqbuulatun buu yidhi mutaabacay u baahan tahay xaafidu dahabina miisaanka wuxuu ku daray min almajhuulaat jahaala inay ku sugan tahay buu sheegay laakiin xadiidkan axaadiid badan oo macnahan oo kale ku soo aroortay baa badan ayb xadiidkii nebiga uu lahaa ilaahu qofkii ummaddayda dhibo fashquq calayhi dhib korkiisa ayb qofkii u dhimriyana ilaahu u dhimri xadiidtaasaa xoojinaysa qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud alcatakiyu marka dadka qofka deriska laah iyo dadka uu xukumo iyo dhammaan inuu dhibtamo maaha dadka inuu markaa la dhibtamo oo dhib ku rafaadiyo ma aha ayb qال xadثna سuلaymaan بن dawوud الcatakiyu qال xadثna xamaad qال xadثna waaصل mوlى أbi cuyaynة qاala samictu أbا jaعفر محaمد بن عalي يxadiث عan samurة بن جundب أنhu qaal kaanat lahu cadudun kaanat lahu samura waxaa u sugnayd ou lahaan jiray cadudun yanii timir timir aan aad u soo dheeraanin ayuu lahaan timir aan aad u soo dheeraanin waa tamratun lam tadul aan dheera aad u dheeraanin ayuu lahaa khaaabi isagu wuxuu leeyahay cadudun saan buu abu daawuud wariyey laakiin kelmaddan waxay saxiix ku tahay buu yidhi cadiidun cadiidun kaanat lahu cadudun min naklin oo timir ah fii xaa'iطi rajulin nin yacnii dayrkiis nin yacnii xaa'id waxaa weeyaan beerta la wareejiyey timirtiisii baa marka waxay soo gashay dayr nin uu wareegsaday uu lahaa ayay soo gashay timirtiisiimin alansaari ansaar ka mida qaala waxa uu yidhi ninkii ansaariga ahaa wamaca rajuli qaala waxa uu yidhi raawigii wamaca rajuli ninka maciisana ahluhu baa la jireen wamaca rajuli ninka maciisa waxa ahaa oo meeshaa beertaa kula jooga ahluhu ehelkiisa qaala waxa uu yidhi fakaana samuratu samura waxa uu ahaa yadkhulu inuu gelayo ilaa nakhlihi timirtiisuu iska aadayey marka isaguna fayata'adaa bihi waa ku dhibtoonayey marka ninkii ehelkiisiibaa meesha u joogo waa ku dhibtoonaye faalaba ilayhi faalaba ay fadalaba rajulu ninkii wuxuu dalbay ilayhi ilaa samura samura uu ka dalbay xaggiisa an yabiicahu inuu ka iibsado warnee waa kugu dhibtooday geedkan anigii iibi iska tag marka faabaa waa diiday samura fadalaba ilayhi uu ka dalbaday an yunaaqilahu inuu rarto an yunaaqilahu marka wuxuu ujeeda an yubaadilahu inuu uga beddesho binakhiilin min mowdicin aakhar yacnii timirta lama rari karee macnaheedu waxay tahay timir meel kale iigu taallo adiga qaado midaan iigusii iga beddelo walba ayb faabaa waa diiday samura faata nabiya sal l slam ninkii ansaariga nebigii buu u yimi sal l slam fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay fadalaba ilayhi nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigiibaa samura wuxuu ka dalbaday an yabiicahu inuu ka iibiyo faabaa waa diiday fadalaba ilayhi wuxuu ka dalbay an yunaaqilahu mid kale inuu uga wareegsado faabaa waa diiday qaala waxa uu yidhi waayahaye fahabhu lahu iskaga hiday sii walaka kadaa wakadaa waxaay waxaabaad leedahay adigana oo ajar ah amran arrin buu sheegay ay dakara amran buu xusay raqabahu fiihi ou yacnii markaasi aad ugu jeclaysiinayey fa abaa waa diiday fa qaala waxa uu yidhi marka anta mudaarun mid wax dhibayaa tahay adiga marka mid markaa wax dhibayo mudaari yani qof markaa yani wax dhibayo oo kayrkiis la dhibtamaya ayaa tahay faqaala rasuulu lahi sal slam nebigu waxa uu yidhi lilansaariyi uu ku yidhi idhab tag faqlac naklahu geedtimireedkiisa iska siib buutagee geedtimireedkiisa siib sii isaga u tuur sidaa buu anta mudaarin marka waxaa weeyaan ayb dadkaad dhibaysaa walaa yajuusu alidraaru dad dhibiddana ma bannaana macnaheedu marka nin saa'il oo kalaa tahay waa layska kaa dhicinayaa markayb macnaha marka saasay yay ka dhigan tahay ayb marka macnuhu marka waxaa weeyaan maadaama nebigu uu saa ku xukumay jaaza dafcu dararihi dararkiisa marka in layska celiyo ayaa bannaan ayaa bannaanaatay sidaanay noqotayayb khaaabi wuxuu yidhi wafiihi min alcilmi xadiidka waxaa ku jiro cilmiga ah annahu amara biisaalati darari canhu wuxuu nebigu amray ninkan inuu dararka iska zuuliyo walaysa fii hada alkhabari annahu qalaca naklahu khabarkanna kuma jirto marka in geed timirtiisa uu siibay wayushbihu an yakuuna أنه إنmا qاaل ذلكa ليردعه bه عaن الإضrاaر sidaa waxaa laga yaabaa inuu yidhi inuu ka joogo dhibka darteed in sidaa uu u yidhiye qadaha شharciga marka la fiiriyo ama usuusha yani usuusha شhareecada ninkan geed uu leeyahay in la siibo yani ma banaynaysa uma banaana markataasoo kale ma banaana khaaabi marka wuxuu leeyahay hadalkan wuxuu u yidhi keliya liyardacahu inuu iska un uga joogo dulmiga yani dhibaatayntaas xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro inqiaac baa ku jiro uu leeyahay bayna moxamed bni cali moxamed bni cali marka waxaa weeyaan abu jacfar اlbaaqir iyo waa bayna jaamicu taxsiilka laakiin wuxuu sheegay caaisha iyo abu hurayre iyo xasan bin cali iyo xuseen bin cali iyo cali bn abi aalib iyo inuu isaga iyagu aanu ka maqan maku soo darin dadka uusan ka maqlin samura marka inqiaacu culamada meeshaan bay ku sheegeen marka nooc inqiaac baa xadiidka ku jira قال xdثna أبوالوليد الطyالسي قال xdثna اللyث عن الزهري عن cروة أن cabداللahi بن الزبير xadثه أنa رaجuلا nin khاasma زbayr زubayr buu la dooday فيi شhiraaجi الxaraةi farqaha biyo maraynkooda ayuu kula dooday اltيi ysquuna bihaa ay markaa wax ku waraabsadaan اllatii yasquuna bihaa ay wax ku waraabsadaan فيi شhiraaجi الxaraةi xarada marka waxaa weeyaan meesha dhagaxda madmadowle ee sheelamadowda ah marka marinbiyoodkooda meeshaas marinbiyoodkeeda ayay iskula doodeen biyahaas marka meelahaas soo maraya ay wax ku waraabsadaan faqaala alansaariyu ansaarigii waxa uu yidhi sarix ilmaa biyaha sii daa sarix ilmaa biyaha sii daa yamuru soo mara ayb faabaa calayhi zubayru zubayr waa ku diiday faqaala rasuulu lahi sal slm lizubayr nebiga zubayr wuxuu ku yidhi isqi yaa zubayr zubayrow markaa waraaq uma arsil ilmaaa biyaha dir oo sii daa ilaa jaarika deriskaaga sii yanii zubayr baa marka kor ka xigay ninkan baa ka hooseeyey biyaha waxay ku soo hormarayaan zubayr marka ninkan waa soo dacwoodo wuxuu yidhi biyihii buu isagu ceshanayaa isagaa ku waraabsanaya marka hore rasuul allow marka arrinkan ka warran markaasuu nebigu wuxuu yidhi biyahan u waraabee markaad ku waraabta u sii daa kaannahu marka nebiga arrinkan sulxi iyo heshiisuu ka waday zubayr inuu xaqiisa qaar ka mida iskaga tago oo ninkan u dhaafo markaasu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi ninkii ansaariga ayaa rasuulallah rasuulka ilaahayow an kaana bna cammatika ay lian kaana bna cammatika xakamta daalika sidaabaad xukuntay miya an kaana bna cammatika lian kaana bna cammatika in eeddaha inuu yahay darteed zubayr waxaa dhashay safiya bint cabdilmualib nebiga eeddadiisaa dhashay marka wuxuu leeyahay inay eeddadaa dhashay darteed miyaad saan ugu xukuntay buu yidhi hadal aad khatar u ah buu yidhi culamada marka waxay yidhahdaan ninkan bacdi alculamaa waxay dhahaan kaana min almunaafiqiin buu ka mid ahaa warkanna marka sidaa darteed nin munaafiqa lagama baciidsanayo ibnu xajar marka aad buu uga hadlaa asaga wuxuu yidhahdaa ninkan riwaayaadka qaar waxaa soo arooray inuu bedri ahaado bacdi riwaayaatna waxaa soo aroortay riwaayadanbana waxay tilmaamaysaa faqadiba alansaariyu ansaari wasfigan ansaartana munaafiqiinta laguma tilmaamo wasfigan ansaarinimada munaafiq laguma tilmaamo bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaan ninkan inuu beder ka qayb galay haddii marka sidaa la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa shay cara ay ka keentay marka yacnii waxyaabahan marka ka dhalanayana aanu markaasi ama unan ula muraadin ama uusan fahmaynin siyaabahaas haddii sidaa ou ahaa hadduu munaafiq ahaan hadda munaafiq warkan oo kale waa ka suurtooba fatalawna wajhu rasuuli lahi sal l slam nebiga wejigiisii waa doorsoomay oo yani waa midabaysmay uma qaala waxa uu yidhi isqi zubayro waraab wax ku waraabso uma axbis ilmaaa biyaha cesho kadibna xataa yarjica ila aljadri xataa yarjica intuu ku soo noqdo ila aljadri derbigaaga aas-aaskiisa yanii intii anqowgaaga ah ilaa biyahaaga markaad ka waraabto hayso ilaa anqowgaaga wax ku dhow yani aljadru huwa waxaa weeyaan derbiga beertaada iyo dhul yanii dhismahaaga aas-aaskiisa derbigiisa intay biyuhu markaasi ay dhulkaaga ka soo kor noqdaan waa intii uu xaq u lahaa markaa intaasuu xaq uu leeyahay wixii ka dambeeya inuu celiyo laakiin nebiga markii hore ninkan ansaariguuba ixsaan u sameeyo war biyaha markaad waraabtod ka dheragto dir waxbaha ceshanin biyo ayuu yidhi xaqiisiibuu qaar inuu ka tago ayuu kula suluxtamay ayuu u ishaaray zubayr inuu kula suluxtamo ninkii waaba tiibaaba dhibtay waa marka sidii kale ee xaqaago dhan oofsa buu leeyahy markaa kadib sii wixiisa faqaala zubayru zubayr wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay innii la axsabu waxaan malaynayaa haadihi alaayata aayaddan nasalat fii dalika arrinkaa inay ka soo degtay falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum marka maclushaahidku waxaa weeyaan nooc qada'a baa marka ku jiro nooca qadaha ku jirana waxay tahay dadku biyaha siday u kala cabayaan oo ugu kala kaltamayaan waxay noqonaysaa qolada kore ee biyuhu ay ku soo hormaraan ayaa marka hore waraabayso ilaa anqowgooda wax la-eg ama yacnii derbigooda biyaha intuu u soo celiyo ayay beertooda ku daysanayaan waa dirayaan ka bacdin biyaha qofka kale ayay u sii daynayaan ma ceshanayaan xukunku marka inuu sidaas yahay khaaabi wuxuu leeya wafiihi min alfiqhi ana asla almiyaahi أن أصل المياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ولم تستنبط بحفر وعمل الإباحة biyaha aan qodasho iyo soo jiidasho iyo matoor saarid iyo wax camala aynan ku jirine biyaha socdo ah ayb asalkoodu inay ibaaxo ay yihiin wa أna الnaasa sharcun dadkuna marka inay markaasi is وأna الناaس فيiha sawاء في الاrتiفاaqi بها dadku marka biyahaas waa u siman yihiin وأna maن saبقa إilىa شhayءin minha فأxraزahu kaana xaqa bihi min غayrihi ninkii kusoo hormaro meel yani weel ku shubto isaga ku xaqda وفيihi dليiل عalى أنa أهل الشhirب الأعلى مqadamuuna عalى man huوa أسفل لsبقihi إlayه وأnnahu laysa للأعلى أn يxbiسahu عalى الأسفل إida أhذa xاajaته minه qofka yacnii biyaha ay ku soo hormarayaan isagaa ku tookada kaga horraynaya midka dambe fa amaa idaa kaana aslu manbaci ilmaa laakiin meesha ay biyaha ka imaanayaan asalkeedu milkan liqowmin hadday qolo leeyihiin wahum fiihi shurakaa ayna markaasi shirko ku yihiin ow kaanat aydiihim calayhi macan ama gacantooda isku sibay ugu jirtaa fa ina alaclaa walasfala fiihi sawaaq kan kore ee kan hoose waa u siman yihin yani wuxuu ka hadlaya biyahan waa wadi ama keli iska socdo yaa dhulbeereed dhulbeereedkoodii buu soo marayaa ninka kore oo ay biyaha ku soo hormarayaan baa xaq u leh kan kale uu uga hormarayaa intuu waana ceshan karaa ilaa intii nebigu hadda xadiidka uu tilmaamay ama xaajadiisa iyo baahidiisuu ka gudanayaa ninka kale u sii daynaya marka waa haddii milki aanu ku dhicin biyahaas oo ay yihiin biyo sidooda iskaga socdo amaa laakiin hadday dhulbeereedka dadka isla leh hadday ceelkaas qoteen ama meeshaas iyagii baa marka biyaha matoor bay ku soo jiideen markaasay meeshaas soo marsiisteen biyahan marka milkiyadooda waa u siman yihiin dadka meesha dhul beera beeraha ku leh ama dhulka ku leh dadkaas wuxuu leeyahay marka middaa waa u siman yihiin nin nin kaga xaqle ma leh iyaga siday ku heshiiyaan unbay ugu soconayaan iyaga siday ku heshiiyaan ayay ugu shaqaysanayaan hadday ku heshii waayaan ka waran marka ay isku qabsadaan waa loo qori tuurayaa marka ilaa dad aq xaq ay u siman yihiin waayo shaygan qori tuuray ugu kala hormarayaan waa loo qori tuurayaa kan marka ugu horeeyo ayaa biyaha isticmaalaya ayb qaala xadaana mxamed bn اlcalاa qaala xadaana abu usama can اlwaliid yacni bna kaثiir can abi malik bni aclabata can abihi aclabata bni abi malik أنhu samca kbaraءahum buu maqlay yadkuruuna أna rajuلa min qurayشhin kaana lahu sahmun buu lahaa fii bani qurayda faqasama ilىa rasuuli الlah sal slm nebiga ayuu kula dooday fiihi mah nebiga xaggiisa ayuu ayaa marka uu dood geystay fii mahzuuri sayli meesha fii mahzuuri sayl waa meel magaceed alladii meesha oo yaqtasimuuna maahu biyihiisa ay qaybsadaan mahzuur dooxada daadkeeda ayaa marka dood oo u keensaday alladii kaa oo yaqtasimuuna maahu biyihiis ay qaybsanayaan faqadaa baynahum nebiga dhexdoodii faqadaa baynahum rasuululahi sal l slam nebigii baa kala saaray ana almaaa biyaha ila alkacbayni ilaa anqowyada laa yaxbisu alaclaa cala alasfal ana almaaa biyaha ila alkacbayni ilaa anqowga inta soo gaarto wixii ka dambeeya laa yaxbisu alaclaa kan koreeya ma ceshanayo calal asfali ka celin maayo mar hadday biyihii anqowyada soo gaaraan markaa wixii ka dambeeya ninkan kore oy biyaha ku soo hormarayaan kan ka hooseeye ka xabisi maayo sidaabuu xukumaya xadiidka marka ilalkacbayntan marka xukun tawqiifi amiyay noqonaysaa marka waa xuun iska qaalibo iyagu beerihii iyo dhulkii ay yaqaaneen baahidii beera beereed ee ka jirta saas ahayd oo ilaa hadda ashyaada la beerto isku mid maahan beeraha qaarkood yacnii waxaa laga yaabaa biyo ka badan anqowyadu inay u baahan yihiin kaasoo kale marka inuu xaajada waxaa lagu dabdin karaa marka anqowyaday waxba laguma dabdinaya waxaa lagu dabdinayaa dhulbee ninkan beertiisa waxaa la rabaa xaajada uu markaas biyahaasi ka leeyahay inuu ka dhammaysto hadday ugu xasilayso anqowga wax kueg wax jilbaha soo gaaraayo baac indhan hadday ugu eg tahay isagu xaajadiisu hadday intaasi tahay la dhihi maayo geedka hakaa qalalo beerahaga hakaa qallalaan la dhihi maayee xaajadiisa intuu ka dhammaysto haysanayaa biyihii markay u galaan intii u baahnaha sii daynaya marle shay macquululmacnaa ah waayo waxaan cibaado maahan xukun tawqiifa kama ratib maahan qaala xadaana axmed bnu cabdah qaala xadaana almugiiraةu bnu cabdiraxmaan qaala xadaanii abi cabdالraxmaan bn اlxaariث can camr bni شhucaybi can abihi can jadihi ana rasuula اlahi sal slam qaضىa nebigu wuxuu xukumay fi sayl اmahzuuri meeshaas sayl اlmahzuurka an yumsaka in la ceshto biyihiisa xataa oo qofka uu ceshto xataa yabluqa alkacbayni anqowyada intuu ka soo gaarayo uma yursilu alaclaa waa diraya cala alasfali buu u diraya qاaل xadaثna mحمuud بن khاaلد أنa محaمد بن cثmaan xadaثahum qاaل xadaثna cabdالعaزيiز بن محamed can abi طuwaalةa وacmr bni yaحyى can abiihi can abi saciidin الkhudriyi qaala waxau yidhi اkhtasama ilىa rasuuli الlah sal اه slm rajulaani nebiga laba nin baa yani yaa u soo dood tageen fii xariimi nakhlatin timir yani ama geed timireed ama timir sohdinteed xariim waxaa la yidhahdaa xariimulbi'ri iyo xariimunakhla iyo yacnii qofkaani geed yacnii geed timireed ka haysto intee in la eg baa isagu uu yeelan karaa oo aan looga soo dhowaa karin ilaa haddii la yidhaha geedkan baad leedahay meesha ku dhegganna ninaa geed ku tallaalan karo waa isku dhibtoonayaan labada geed nacam ayb isaga marka intee in la eg baa soohdin iyo hareero intee in la eg baa loo hareeraynayaan fii xariimi nakhlatin bay ku doodeen geedtimireed yanii hareeraynteed ama sohdinteed fii xadiiin fii xadiidi axadihimaa yacnii abu quwaala iyo camr bnu yaxyaa xadiidkooda midkood dhexdiisa waxaa ahayd fa amara bihaa nebigu fa amara wuxuu amray bihaa binakhlati geedtimireeddii fa duricad markaasaa la waa la qiyaasay waa la dhumiyey dhudhun baa lagu qiyaasay fawujidad geedtimireedkii baa waxaa la arkay sabcata adrucin toddoba dhudhun inay leeg tahay toddoba dhudhun wa fii xadiidil aakhari kan kale xadiidkiisana fawujidat waxaa la helay geedtimireeddii qaamatuhaa fawujidad qaamatuhaa dherarkeedii waxaa laga helay ay qaamatuhaa hamsata adrucin shan dhudhun ka kale saasuu yidhi faqadaa bidaalika nebiga sidaa buu xukumay oo waa maxayna geeddu intay dherar la eg tahay oo kale ayaa sohodinteeda loo wareejinaya qofkan oo geeddu hadday la eg tahay shan dhudhun intii shan dhudhun oo dhulka ah baa loo hareeraynayaa intaas geeddaas iyo maa xawlahaa isaga iskale qofkaasna ayb geedtimireedda ayaa yanii geedmiroodkii baa ayaa la dherarinayaa dherarkiisa intii la eg ayaa dhulka markaas looga soo hodimaynayaa wareeggeeda isaga iskale marka nin kale marka inuu geed uga tallaasho iyo ma la ogolaanafaqadaa bidaalika sidaabuu xukumay bidaalika marka waxay tahay bian yakuuna xariimu shajari nakhlati geedtimireedka soohdinteeda ama hareeraheedu inuu noqonayo calaa qadri qaamatiha dherarkeeda intuu leegyahay fain kaanat innakhlatu sabcata adrucin hadday tahay yakuunu xariimuhaa soohdinteedu waxay noqonaysaa ay maa xawlahaa sabcata adrucin buu noqonayaa wain kaanat akara min sabcatin min sabcati adrucinna yakuunu xariimuhaa milahaa ayuu noqonayaa hadday ka yar tahayna intaasoo kale u mar walba faqadaa bidaalika sidaa buu xukumay qaala cabdulcasiiz fa amara bijariidatin ayaa nebigu laan buu markaa yanii yuu amray min jariidihaa laamaheeda ka mida faduricad waa lagu dhugumiyey yani dadkiiba wuxuu amray laan laamaheeda ka mida in inta lasoo gooyo lagu dhudhumiyo oo lagu qiyaaso lagu cabiro iyadaasaa lagu cabiray buu xadiidka aakhirkiisa ku yidhi aakhiru kitaabi alaqdiya wabiاllahi towfiiq sal sl calaa nabiyina mxamedi wcala ali saxbi